barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efyamyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis lix iyo labaatanka bisha julaay sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka waalidku ka ciyaaro kobcinta iyo dhismaha mustaqbalka dhallinyarada ani waxaan aaminsanaha qofka inuu aabiyey waxba hanti uga tegin laakiin uu uga tego mentaal maskax caafimaad qabta iyo asluub iyo dhaqan wanaagsan hadduu qofka aabiyi uga tego hantidu waxa maaha waa la samayn karaya dadku way samayn karayaan hantida laakiin hantida waxaa ka horraysa horta inaad dadka diyaarso qofka qof bisil oo diin ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaan intaba uu maxaa ahaydey u dhisan waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramayo kulamo wacyigelin ah oo u qabto dhallinyarada degmada jariib kaalmiya heesa ayaan iyaguna dhegaystayaal ka madhnaan doonin intaan barnaamijka ku guda jirno heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka ciyaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed ayaa maanta khamiisa ah soo gaari doona dalkan maraykanka abey axmed ayaa magaalada washington d c caasimadda waddanka maraykanka kula kulmi doona qurbajooga u dhashay dalka etoobiya ee maraykanka ku nool booqashada ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isbeddello badan ka sameeyey dalka etoobiya kuwaasoo dadweyne badan ay u riyaaqeen xubno ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa waxa ay bilaabeen olole ay xilka uga qaadayaan ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka rod rosenstein xubnahaasi ayaa ku eedeynaya rosenstein xilgudasho la-aan iyo inuu ku guultaraystay inuu xogta la wadaago guddiga madaxa bannaan ee loo xilsaaray dabagalka faragelinta ruushiya ee doorashada maraykanka rosenstein ayaa gacanta ku hayay howlaha la xiriira dabagalka faragelinta ruushiya kadib markii arrintaasi uu ka cudur daatay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka duhur wanaagsan dhegeystayaal ayaan idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington koritaanka dhallinyarada ayaa soo mara marxalado kala duwan waxaana inta badan door muhiima ka qaata dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin waalidka xarumaha waxbarashada goobaha barkulanka bulshada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta wariyaheenna jabuuti sagal siciid faarax ayaa haddaba warbixintan ku eegeysa dhallinyaro badan oo aanay waalidkoodu wax hantiya haysan amaba ka dhaxlin noloshuna ay ku adkeyd yaraantii ayaa waxa ay wadaan qorshe ay carruurtooda kaga badbaadinayaan dhiibkii iyagu ay soo mareen cismaan daahir riyaale iyo jaamac idiris khayre waxay ka mid yihiin dhallinyaradaasi noloshu ay ku adkayd yaraantoodii islamarkaana hadda nolosha isbeddel ka sameeyey cismaan daahir hadda ayuu yagleelay qoys halka jaamac idirisna uu leeyahay shan carruura waxayna labadoodu ka waramayaan qaabka ay u doonayaan in carruurtoodu ay uga badbaado dhibkii ay soo mareen waxaana hadalka ku hormaraya cismaan daahir asalaamu calaykum sagale aad iyo aad baa umahadsan tahay magacayga waa cusmaan daahir haddii aan usoo noqdo mawduucaas aad weydiisay waa su-aal aad iyo aad u xiisa badan xaqiiqaantiina taabanaysa sababtoo ah waxa weeye adduunyadani ibni aadanka ku nool laba qaybood bay u kala baxaan nin waalidkiisu usoo shaqeeyey oo hanti badan uga tegey iyo nin aan waxba looga tegin oo isagu isdaberay anu waxaan ka mid ahay dadkaas iyagu isdabaray enan wax looga tegay aynu jirin oo aabahay wax hanti a igama tegin bay ahayd inkastuu nool yahay laakiin kama dhexlin wax hanti ah anigii baa dadaal dheer galay een, hadday noqoto een, waxbarashada ka bacdi inaan dadaal dheer galo inaan guri dhisto inaan maad aragtaanay ee, hoy u sameeyo ee, noloshayda een, inaan anu isdabaro waxyaabo badan baa dee igu qasabtay Een, marka anigu waxaan rabaa inaynan tii ani igu dhacday inayna ku dhicin ubadkayga ubadkaygu inay helaan een, ee, dariiq ka fudud kii aan soo maray inay maraan hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto qaabka nololeed oo nolosha xagga nolosha ah waxaan jeclahay inaan wax uga tagaan jeclahay isagale insha allah hadduu ilaah dhaafo shan ciyaalaan leesa galay anigoon baa isdibira oo ciyaalkayga u shaqaysta hadhow anna waxaan doonayaa ciyaalkayga dhibaatadii aanu aan maray inayna soo marin oo ciyaalkaygu markaa ay weynaadaan waxay ku nastaan oo ay qitaashooda dhaxala aan uga tago kolley hadduu abbaa imika hanti iga tegay dee waan seexan lahadde ciyaarun baan bilaabi lahadde ileen hanti lacag baan arkaya laakiin imika wax koont ku jiro ma jira waa faaruq marka waxay igu ajbinaysaa shantaa ciyaal waxoogii inaan keeno oo soo debiro oo maga oo soo shaqeeya de waalidkaagu markuu kugu soo tabco hooyadaa kugu soo tabacdo waa inaan wax hooyadaa ay ku nasato aad abuurtid adna aabboy baan leenahay ubadkaaga wax eritaasha ood uga tegtid oo go-an waa inuu yeesho si ubadkaasi hadhow mustaqbalkooga ayna isku qaqabsan oo isku jijidan oo isku weeweeran waa inaad aabboy marka ay nool yihiin aad nooshahay ubadkaagu nool yihiin intaana dhiman iyo waa inaad wixiiba iska diyaarisid oo tira aabboy adu waxaa iyo waxaa waxaabaad leedahay oo caqli fiican la siiyo leeraaha waryaa aabihiin ma soo ciyaarayn wuu dadaalayay waxa ma lahayn maanta markuu dhintay waxaabay niiga tegay saabay nala soo shaqeeyey waa inaad waxaasi aynu ku ciyaarinoo waa inaad xoolihiina xafidatin diinta ku tafac miskiid ka dhis sadaqad ku bixi dad kaa hooseysii marka ay noqoto koridda iyo barbaarinta carruurta dhallinyaradu waxay aaminsan yihiin fikrada kala duwan shaafici catoosh ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan in aanay lacagtu muhiimad weyn lahayn balse loo baahan yahay xilliga carruurtu ay yaryar yihiin in la baro dhinaca diinta iyo maadiga islamarkaana la diyaariyo si ay u noqdaan dad bisil oo la soo bixi kara bariiskooda ani waxaan aaminsanaha qofku inuu aabiyey waxba hanti uga tegin laakiin uu uga tego mentaal maskax caafimaad qabta iyo astuub iyo dhaqan wanaagsan hadduu qofka aabiye uga tego hantidu waxa maaha waa la samayn karaya Ah, dadku way samayn karaan hantida laakiin hantida waxaa ka horeysa horta inaad dadka diyaarso qofka qof bisil oo diin ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaan intaba uu maxaa heeday iyo u- u dhisan oo sida diinta islaamka eh, tan maadigaba qof u dhisan oo oo oo si fiican u barbaariso haddii aad ka tegto qofkaasi nolosha kuma adkaanayso hanti wuu samayn karayaa eh, wax ka sii badan buu samayn karaya hanti waaweyn buu samayn karaya muhiimku maha qofka inaa isaga looga tego hanti in looga tego maha muhiim qof ahaan weyn inaad ka tagto qofka ka tagto waa qof aan kee weyn qofka adduunka aad- aad aad dhashay aad aabbaha u tahay ee ilaahay ku siiyey horta waa qof caynkeeya haddii aad qofkaad ka tegtay qof dariiq ma haysan hadduu yahay hantidaad uga tegtana dariiq ma haysato hantidaasna hanti burburto ma noqonaysaa isagana wuu burburaya isaga hantidaas la burburaya hantidaa baa dilaysaba waa ka dhigan tahay dad baanoo hanti looga tegaa jirta maanta dariiqay jo- ee soco- arkay socdaan iyo waxay yihiin baan garanayna dad waxaan arkanaa shalay toole waxba haysan oo laakiin qof ahaan fiicnaa hanti si fiican sameeyey sh- oo lagu leeyahay shalay toole ninkan aabiyu waxba ma haysan isaga waxaabuu haystaa lagu leeyahay dafa aan ani waxaan aaminsanahay qofka inaan inuu aabiyu waxba ka tegin laakiin la barbaariyo barbaari dhaqan fiican lagaga tago dhaqan kaa fiican hadduu haysto qofku diin ahaan diinta islaamka haysto diinteena suuban hadduu haysto eh, waxna wuu baran karayaa dadka islaamka kalena ee la noolna waxbuu bari karayaa waxbana kusoo tari karaa bulshadii sagal siciid faarax v o e jabuuti
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacano wanaagsan sannadihii u dambeeyey dhalinyaro badan ayaa qabta kulamo dadweyne ay ku soo bandhigaan dadaallo ay ku sameeyaan wacyigelin la xidhiidha waayaha kala duwan ee nolosha dhallinyarada ku gadaaman axmed cabdilaahi yuusuf waa wiil dhallinyaro ah oo ku dhaqan degmada jariib oo ka tirsan gobolka mudug waxaana uu dhallinyarada kale ficiisa ah siiyaa tale iyo guubaaba ku aadan sidii ay u kordhin lahaayeen wax akhrinta islamarkaana ay u soo bandhigi lahaayeen hibooyinka ay gaarka u leeyihiin waxaana sida wacyigelinta uu sameeyo uga warramay waryaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq arrintan walaal macaan horta way igu dhalatay waqti fara badan baan ku taami jiray inaan dhalinyarta doorkooda aan u sheego ma garatay the only thing marka dhalinyarta ay u baahan yihiin waxa weeye waa motivation in la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo nolosha inay qorshayaal u samaystaan nolosha inay hadaf ka yeeshaan ayna noqdaan dad naftooda ku filan dalkoodana wax u soo gelin kara dadkoodana wax ku kordhin kara marka marar fara badan bay igu qaadatay inaan yani arrintaas soo bandhigo laakiin waktigaa ii diiday janis baa ii diiday because timekii waxbarasho ayaan ku jira magaratay marka markii dambe waa ku dhiiriday oo waxay igu khasabtay natulaan diyaarkayga inaan u qaato oo qalin iyo buug oo aan qoro kadib dhalinyarta aan usoo gudbiyo doorkooda inay qaataan oo ay noqdaan dad well talented ah oo la tartamaa jiirarka dunida jooga
markii kugu horreysay ay kugu dhalatay arrintan kasakow iyo sida aad u bilowday waxaa ii muuqday in deegaana magaalada gaalkacyo aada uga fog oo dhinaca waqooyi bari ah jariiban iyo dhinaca dhalinyaro waxbarasho ku jirta adoo dhiirigelinaya muhiimadda marka dhalinyarada aad kala hadlaysay iyo waxyaabihii aad usoo gudbisay walaal waxay ahaayeen waxyaalaha dhalinyarta aan ku dhiirigelinaya waxay ahaayeen qof walba oo ilaah subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin isagu shaksadiisa uu biliif gareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado kadib markuu qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinayna inuu lahaado shaksiyad isaga u gaaray isagoo aan cidna naftiisa la barbar dhigaynin sababaha dhalinyarta aan ugu sheegayna arrintaasna waxay ahayd maamaha waxaa jirta la yidhaahdo living in yourself is the first step success inaad yacni guulaysatay waxay ku xiran tahay marka koowaad inaad naftaada rumaysay marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuu yacni aamino nafsadiisa qorshe nolosha u samaysto waxyaalaha kaloo dhalinyarta aan u sheegaynay waxaa kamid ahaa wax akhriska iyo wax ogaanshaha inay yani maskaxda qofka ay furto oo uu qofku noqon karo markuu wax badan akriyo wax badanna uu ogaado qof garaadkiisa uu sareeyo ifan xitaa marka uu hadlayo wuxuu noqon karaa qofkaasi qof yani ereyo meaningful ah ku hadlaya micno qurux badan ku hadlaya oo ay dadku dhegeysan karaan marka dhalinyarta waxaan u sheegaynay inay qorshe nolosha u samaystaan inay noqdaan dad wax akriya inay noqdaan dad wax qora oo dadka iyo dalkaba u faa'iideeya qof kastana ilaahay taalantii uu siiyey taalantigiisa uusan la aamusinine uu dadka ula sheergareeyo oo uu soo gudbiyo
tusaalooyinka dhalinyarada aad usoo qaadanaysay marka aad wax u gudbinaysay iyaguna aad ku dhiiragelinaysay maxay ahayd walaal waxaa kamid a tusaalaha kuwaadaan dhalinyarta aan usoo qaybsada waxaa kamid a nin la yidhahdo australian aa u dhashay nick fuchnik la yidhahdo oo luga go-aan gacmo go-an baan tusaale uga soo qaatay waayo ninkaas buug uu qoray baa waxaa la dhahaa life without limit marka sababta aan ninkaa uga soo qaatay waxay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya ninkaas isagoo aan luga lahayn gacmo lahayn ayuu wuxuu noqday world coach noqday oo noqday tababare adduun oo dadka barah sida loo guulaysto sida nolosha caqabadaha loogu gudbo marka qof kasta waxyaalaha aan ku dhiirigelinayna oo u sheegayna waxaa kamid ah haddii adigu aad gacmihii haysatid lixdaada lixaadna ay kuu dhamaystiran tahay inaad noqotid qof caqabadaha isagu ka awood badan inaad noqotid tusaalena uu kuu noqdo ninkaasi maadaama uu yahay qof lixdiisa lixaad aysan u dhamaystirneen haddana world farmers ah oo dunida dhan laga yaqaano marka adiga shaqsi ahaantaada neerta waxaan ku dhiirigelinayna adiga shaqsi ahaantaada waxaan dhahayay qof kastoo waxaad leedahay aragtiyo adiga kugu xeeran noloshaada su-aalay ku weydiinaysaa si aa noloshaada su-aalaha ku weydiinayso uga jawaabtay qaran iyo buug u qaado kadibna waa inaad ka jawaabtaa su-aalaha naftaada ku weydiinayso adigoo wajahaya caqabad kasta iskuna qarsoon aaminina kara inuu ka gudbi karo caqabaduhu ay yihiin waxaan awood lahayn laakiin adigu aad tahay qof ilaahay uu awood siiyey oo ka gudbi kara caqabadaha marka tusaalaha aan usoo qaatay ninkaasaa kamid ahaa dhalinyarada hal abuurka iyo dhiiragelinta aad usoo jeedisay usoo jeedisay ma kaaga muuqatay in ay tahay mid ay dhalinyaradu rumeeyeen qaateen ka dhabaynayaan isbedel dhabana la imaan karaa absolutely aada iyo aad aada iyo aad weliba hameenkii wallahi waxaan ka dareemay dhalinyarta inay u baahnaayeen keliya qof doorkooda xasuusiya oo u sheega in yacni ay yihiin dad daraad iyo caqli iyo ilaahay siiyey una baahan in la baraarujiyo waxaan ognahay qofku marka la dhiirigeliyo oo la yidhaahdo yukan waad samayn kartaa waxaas waa awoodaa marka la yidhahdo qofku wuxuu dareemayaa yacni in uu yahay qof isbedel samayn kara oo yacni wax soo kordhin kara dhalinyartana wejiyadooda waxaa iga muuqatay qof kasta maalintaas yani hameenkaas inuu qalanka u qaatay oo uu qorshe samaystay uuna aaminay caqabaduhu inay yihiin wax iska yar oo u baahan laakiin dulqaad iyo adkeysi iyo samir si loogu gudbo qof kastana adeegaas waxaa shucuurtiisa ka muuqatay inuu bedelmay oo uu waa cusub u dilaacay oo una xitaa ku hanweynaa in uu yani ka mid noqdo dadka dareer liidarka ah oo nolosha guulaha ka gaara adoo iisoo koobaya halkayga su-aala ugu dambeysa ee inta aad hawshan ku jirtay waxa qabada oo dhalinyarada aad kala kulantay ama ay iska kaa hor istaagay dareenkaagii aad rabtay inaad dhalinyarada la wadaagtay goobasta dhaliirtu marka koowaad oo aad wax bilaabaysay markasta caqabad way jirtaa lababa ha ah dee marka koowaad naftaada ha ahto naftaadu ma ogola wax horumara inaad samaysay waayo waxay isleedahay ma samayn kartid laakiin qofku haddii uu aaminsan yahay nafsadiisa inuu awood u leeyahay inuu caqabadaha isagu ka hortegi karo oo uu ka guulaysan karo waa waxa ugu quruxda badan nolosha because naftaada inaa aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay caqabadaha inaad ka guulaysan kartid waa wax qurux badan caqabada koowaadna waa naftaada caqabada labaad markaan u imaado waa dadka dadku waxaan ma ay fahamsanayn markaan yani aniga aan ku tahmayo aan rabay inaan hawshan wado oo aan yani rabay inaan bulshada usoo bandhigo de different peoples aan waxaan weydiiyey aragtiyadooda laakiin qof kastaa markaa wuxuu ku leeyahay waxaan wax suurowaya ma ahan dadkan waxba ma taabanaya laakiin waxaan ogaaday dadku inay yihiin dad wax ogaan kara oo yani dhiirigelin iyo u baahan in wax loo sheego
waa hagaag dhegaystayaaalkaas wuxuu ah axmed cabdilaahi yuusuf oo ah wiil dhallinyaro ah oo degmada jariib dhallinyarada wacyigelin ku siiya waxaan ugu warramayay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan heestaan kudhigeedu yahay hannaan qurux waxaa ku nuqaynayaa nagiib alfa
naftii qanacdaan naftii qanacdaan mar kale qasbaya waa codka fanaanka nagib alfay ee weliba heestiisii ahnaa qurux dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid sharwac haddii aan ku horrayno waxaa dalkan maraykanka ka socda ciyaaro saaxiibtinimo oo qaar ka mid ah kooxaha uga caansan yurub ay ugu diyaargaroobayaan xilli ciyaareedka cusub ee bilaaban doona bisha agost mid ka mid ah ciyaarihii xalay dhacay ayaa waxay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku dhex martay kooxaha manchester united iyo a c milan labadan koox ayaa sagaashanka daqiiqo ee caadiga ahaa isku mari waayey barbardhac gool iyo gool ah waxaana markii dambe lagu kala saaray rigooryaal oo ay sagaal iyo siddeed ku badisay kooxda manchester united wakhtiga caadiga ahaa waxaa goolka la hormaray manchester waxaana u saxiixay ciyaaryahan alexis sanchez daqiiqadii laba-iyo tobanaad balse saddex daqiiqo kadib ayaa waxaa milan u bareejeeyey suuso dhinaca rigoorayaasha laacibiinta labada koox ayaa waxa ay tuureen lix iyo labaatan rigoore waxaana goolkii ugu dambeeyey milan ka khasaariyey franka kesy ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa waxay magaalada new jersey ku dhex martay kooxaha liverpool iyo manchester city waxaana kulankani mar kale kasoo dhex iftiimay laacibka reer masar maxamed saalax oo kusoo laabtay wadadii gool dhaliska kadib markii uu dhaliyey mid ka mid ah laba gool iyo gool oo ay kooxdiisa liverpool uga awood sheegatay manchester city goolka waxaa la hormartay manchester city waxaana u saxiixay ciyaaryahan sani balse waxaa bareejeeyey saalax goolka guushana waxaa liverpool rigoore uga dhaliyey sadio mane saalax iyo maane ayaa labaduba markii ugu horreysay kusoo laabtay garoonnada kadib markii xulalkooda masar iyo senegaal lagu reebay wareegii koowaad ee ciyaarihii koobka adduunka ee bartamihii bishan lagu soo gebagabeeyey rushia ciyaaraha kalena kooxda yuventus waxay laba gool iyo eber ku garaacday bayer munik andrea favili oo ah ciyaaryahan dhallinyaro ah oo dhowaan laga soo dallacsiiyey heerka labaad ee yuve ayaana labada gool u dhaliyey tottenhamna waxay afar gool iyo gool ku garaacday roma goolasha waxaa min laba u kala qaybsaday fernando lorente iyo lucas mura goolka keliya ee roma waxaa saxiixay ciyaaryahan batrick sheek kooxda benfica ee dalka bortugal ayaa iyaduna rigoorayaal afar gool iyo saddex ah uga badisay naadiga brushio dortmund ee dalka jarmalka ka gadaal markii wakhtiga caadiga ahaa ay isku mari waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah sheekooyinka kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa ku dhawaaqay magaca laacibinta ugu goolasha quruxnaa koobkii adduunka ee dhowaan ka dhacay rushia goolkii ugu wanaagsanaa ayaa waxa uu noqday goolkii la yaabka lahaa ee uu laacibka reer faranse benyamin bavard uu ka dhaliyey xulka argentina bavard oo ah koob iyo labaatan jir difaaca ka ciyaara ayaa goolkaasi dhaliyey waqti ay faransiisku u baahnaayeen oo ay argentiin ciyaarta ku hogaaminaysay laba gool iyo gool wareegii lix iyo tobanka ee tartanka waxaana uu bavaad si xoog leh lugta ugu laaday kubad uu u soo karoosay ciyaaryahan lucas hernandes taas oo uu arki waayey goolhaye franco armani faransiiska ayaa ciyaartaasi ku badiyey afar gool iyo saddex goolka bavard uu dhaliyey ayaa waxaa lagu xushay toddoba-iyo toban gool oo iyana lagu tilmaamay kuwii ugu wanaagsanaa ee laga dhaliyey koobka adduunka ee labada kun siddeed iyo tobanka waxaa kaalinta labaad galay goolkii huwan fernando quentero oo u dhashay dalka colombiya uu ka dhaliyey xulka jabaan goolkaas ayaa ahaa mid uu ku dhaliyey laadka xorta ah ugu dambayntiina tababaraha xulka brazil tita ayaa saxiixay heshiis cusub oo dhigaya inuu macalinkana sii leeliyo kooxda qaranka ilaa dhammaadka koobka adduunka ee labada kun laba iyo labaatanka tita ayaa loo dhiibay xulka brazil sanadkii labada kun lix iyo tobankii waxaana uu xulka u horseeday in ay si wanaagsan ugu soo baxeen ciyaarihii adduunka ee sanadkan oo ay ka gaareen wareegga sideedda waxaa ciyaartii ugu dambeysay ay ciyaareen laba gool iyo gool uga badiyey xulka biljim dhegaystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa idinku celiyo daanduray iyo shirwac
waa tahay haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada codadkiina sadexa indhayo axmed saki iyo heestii kugu badhaaray
kugu badhaaray daymada barwaaqaystay aragtida bu'da wiilashayda ku buseelay daymada waagaag dhegeystayaal heestaasaa gabagabo ah idaacaddeeda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacaddan idaacadda xigta afarta galaminama isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Waga Paria.